bismillahi raxmaan iraxiim wadan sababkeedu horta iyaga ceel waa wuxuu ahaa inaan bartoon shaqaaqadii oday dhibaatadii dhacday oo halkaa ceel waa ka jirtay i loo qabtay baan kamid ahaa inaan arrintaa xal ka gaarno wixii dhintay dadki dhintay allah u raxmado iyo dadka xiran intaba bulshadina aan la wadaagno xalkii sida loo gaari lahaa iyo dhibaatada dhacday looga gudbi lahaa qodob bay ahayd qodobka kale waxa weeye xaaladaha guud ee ka jira gobolka jado in muxuu ahaa xal loo helo oo sidii xal looga heli lahaa gobolka jado inuu ka jira muxuu ahaa wax la odhan karaa afduub maamul iyo mid abdin labadaba oo aan ku salaysnayn sharciyada dalka u tiila marka in arrinkaa isaga laftiisu aan xal u helno socodkeeda reeb buu ka ahaa sida looga soo dabaali lahaa xasilooni iyo in nidaamkii jubbaland dalkani federee muxuu ahaa waa federaal dowladda dhexe iyo jubbalandna waa la heshiiyey wax gaar ku ah gobolka jari oo aysan ma garanaysaa gobolada kale oo dalkaan ka jirinna muxuu ahaa dadka degan iyo gaar ahaan degan ahaan iyo gobol ahaanba ma qabato wax ayna dalka lagu maamulayn goboladiisa kale in lagu maamulo gaar ahaan gobolka jadana aad baan muxuu ahaa arrintaa ugu soo horjeednaa koonsey baanu ka qabnaa waxaan rabnaa marka in xal loo helo mar haddii dowlad goboleedkii jubbaland kala federaalka taagnaa uu meesha ka baxay jado waxay ka mid tahay muxuu ahaa jubbaland in muxuu ahaa nidaamkii iyo amnigii iyo nidaamkii maamulba dib loosoo looga soo celiyo gacanta jubbaland socodkeeda qayb
waa tahay maxamed cabdikaliil su-aasha aan jecla inaan ku weydeeyaa waxay tahay waxaad sheegtay in laba ujeeddo uu ahaa safarkaaga midda koowaad haddaanan ka hadalno arrinta ku saabsanay shaqaaqada ka dhacday nawaaxiga ceelwaaq labaatanka bishii sebtembar ayay ahayd ilaa hadda qofna waa la dilay ilaa saddex qofna ilaa hadda lama hayo halka ay ku sugan yihiin ciidamada kenyaanka ayaana qafaashay marka arrintaasi maadaama maanta aad u soo gudubtay dhinaca degmada ceelwaaq iyo gobolka gedo wax kulama ama kala yeelatay maamulada maamulka halkaa ka jira iyo odayaasha dhaqanka horta dadka la qafaashay oo ciidamada kenya ay xireen saddex maahan waa todoba qof weye muxuu ahaa dowlada kenyana iyo maamulka jubbalandna way ka xiriireen oo muxuu ahaa meel bay wax noo marayaan waxaana rajaynaynaa arrintaas inay ku dhammaato si muxuu ahaa xal ah kaasna loo soo celiya badqabkoodii iyo muxuu ahaa xorriyadoodii ninkii dhintay allah u raxmado heladii waa kaga tacsiyeynaynaa aydna waxaan rabnaa in xal laga gaaro oo muxuu ahaa laga qanciyo heladii oo baqdhowgiisii halkiisi la helo taas waa intaas waa waa aragday muxuu ahaa saraakiisha ciidamada iyo muxuu ahaa maamulka degmada waa la kulunay bulshada qaybaheeda kala duwanna waa aragteynaa hoseynka ugu weyn oo halka ka jiran waxa weye arrintaa in la xaliyo marka waxaan rajaynaynaa marka halkaas inuu muxuu ahaa sida ugu wanaagsan ku dhammaado wada shaqaynta dowladan dariskaan nahay iyo muxuu ahaa dadka deegaanka ah iyo nidaamka muxuu ahaa maamul jubbaland intaba in la hagaajiyo habka loo wada shaqayn lahaa iyo sida shaqooyinka muxuu ahaa maadama ay niman cadow ah ku jiraan dadka dhexdiisa oo ay dowladii kenya dhinac muxuu ahaa ka dhibaataynayaan shacabkii iyo nidaamkii maamul ee deegaanka ceelwaaq ama guud ahaan soomaaliya oo dhanna ay dhib ku yihiin marka in muxuu ahaa khataraha sida dhinacyadaasi la isaga kaashan lahaa amniga iyo wada shaqaynta iyo waxaa la tuhmaa in nidaam maamul muxuu ahaa lagu soo dabaalo oo aysan muxuu ahaa waxyaabaha muxuu ahaa kacan kara bulshada meesha laga saaro kuwa amniga khatarta ku ahna aysan ku dhex dhuuman bulshada iyo deegaanka iyo dadka aysan ku dhex dhuuman oo muxuu ahaa la hagaajiyo xiriirka wada shaqaynta ah marka waxaasoo dhan baan rabnaa inaan xalka gaarno waa tahay maxamed cabdikaliil horey waxaad u ahayd wasiir dowlihii amniga ee dowlad goboleedka jubbaland horey waa iska casishay haddana iminkana waxaad ku sugan tahay magaalada ceelwaaq gobolka gadana maamul ayaa ka dhisan oo ay magacaabeen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha jubbaland oo gudoomiyihii ku-xigeenkii hore ee maamul goboleedka jubbaland wakiilka uga ah gobolka gedo ayay waxay u dilacsiiyeen gudoomiye gobol marka adigu xubnahaasi wax xiriir kala samaysay dhacdooyinkan gobolka ka taagan iyo xaaladahan maya nimankaasu maamul maaha jubbalandna hadda kama tirsano mana dalaacsan karaan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka dowlad goboleedka jubbaland xilka waa laga qaaday waxaa hadda anigu aan ku ogahay inuu yahay sarkaal muxuu ahaa xooga dalka ka tirsan oo laba xidigla ah cid u dalaacsiin karta gudoomiye gobol oo sharciyad iyo latismaki uhaysa muxuu ahaa siin kartaana ma jirto oo jubbaland aan ahayn dowladda federaalka ahna sharciyad ay ku jibisay muxuu ahaa ay ku jibanayso sharciyadii dalka oo ay soo saartay oo muxuu ahaa deeaado marka waa fawdo ah oo aan waafaqsanayn nidaamka muxuu ahaa dawliga ah ama dalka iyo sharciyadiisa midna aan waafaqsanayn wey marka loo soo noqdo cabdiraxmaan cawar cabdiraxmaan cawar wuu fakaday xil ma hayo waxna ma magacaabi karo isagana ma magacaawna marka gobolkana waxba hadda kalama socda gobolkaana meesha uu ka yimid iyo waxaa laga soo maray iyo halganka dheeraa oo muxuu ahaa laga soo maray midna xaqiiqadiisu nin hadda ku lug lahaa ama wax ka ogaa ma aha marka nimankaasu cabdiraxmaan waxaan ognahay hadda in uu muxuu ahaa isdhiibay oo uu joogo amar oo qolada nabadsuguda ay gacanta ku hayaan ay guri degsadeen daraalka ah marka rikoor un laga hadashiinayo weeye oo si sharciyad aan ahayn sharci daraa looga hadashiinayo marka nimankaasu xil ma hayaan xil wadeedna ma hayaan xil ay sharciyad ku toogaanna ma aha ma jiro dalkana muxuu ahaa jabhada khabiilla iyo muxuu ahaa dowlad la-aanka ma jirtay dowlad baa dhisan dowladdana sharciyad bay leedahay dowladda federaalka ah wuxuu u ogolaanayaa sharciyadda iyo muxuu ahaa ciday magacaabaysa iyo ciday awoodda siinaysa sharciga muxuu ahaa constitutionka dalkaa tilmaamaya dowlad goboleedkana waxaa tilmaamaya muxuu ahaa sharciyadda uu haysto stateka dowlad goboleedkaa iskale madaxweynihii dowlad goboleedka iyo madaxweynihii federaalka ahaa iyo muxuu ahaa dowlad goboleed dowladda federaalka ayna waa la heshiiyey marka shingallow in lagu xukumo gobolka gabo oo wax jabhad qabiil u eg xaqigii dowladana muxuu ahaa ku shaqaynaya waxaa laga joojiyey muxuu ahaa xiriirkii muxuu ahaa gobarkii iyo muxuu ahaa dibudhiskii iyo muxuu ahaa taakuladii maamuloo ka jiray baa la burburiyey marka mar hadday dowlad goboleedkii dowladda federaalka ay heshiiyeen madaxweynaha dalka waxaan leenahay oo aan tala ugu soo jeedinaynaa gobolkaani ma doonayno civil wars loo celiyo ma doonayno in qabaa-ilaad muxuu ahaa dagaanka ah lagula diriro oo lagu abayuuso kuwa dagaanka ka mid ah ama aan ahayna lagu abuura oo awood loo sameeyo dooni mayno waxaan rabnaa inuu sharciyadda dalka ilaaliyo ciidanka milatariga ah ee federaalka ee soomaaliya iyo ciidanka jubbaland waa hal dowlad ay ka wad waxaan rabnaa in muxuu ahaa cadowga ay iska kaashadaan waajibka gudaha iyo amniga gudaha iyo maamulka gudahana sharciyadjubbaland baa uleh waa mahadsan tahay waa mahadsantahay wasiir su-aasha kale aan jeclahay ee aan rab inaan ku weydiiya waxay tahay hadda garbaarey waxaa ka soconaya qabanqaabada bisha nofembar waxaa la rajaynayaa in lix iyo toban kursi loo tartamo durbabo musharaxiin fara badan ayaa xiriir la soo sameeyey marka doorashadaasi maadaama labada madaxweyne madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ay ku heshiiyeen in laba magaalo la kala geeyey kuraasta oo lix iyo toban kursina la keenay magaalada garbaarey waa maxay dhibaatada aad ka cabanaysa maadaama labadii madaxweyne halkaas ay ku heshiiyeen see u arta arrintaasi maya qodobkaasu waxa weeye heshiiska wax qoran waa deegaan doorashada iyo habka doorashada loo qabanayo iyo awoodda dowlad goboleedka ay ku leeyihiin iyo tal federaalka ay kuleeyihin wax kala qeexan wey kow kuraasta ay leedahay beeshu sade oo tosi ah in la geeyo garbaarey in la geeyo oo muxuu ahaa hal deegaan doorasho la geeyo oo la yidhaahdo beeshaani waxay degan tahay jubbada hoose iyo gada labadaba way degan tahay in la yidhaahdo jubbada hoose kuma laha deegaan doorasho beesha saday waa qayb la siyaasadeeyey oo ka mid ah dadka degan jubbaland oo beesha sada lagula dagaalamahayo kow qodobkaas anigu fakarkayga iyo fakarka bulshada reer jubbaland ay ka qabaan beesha sadaba waxaa weeye inay jarayeen muxuu ahaa norod jarayeen marka waxa weeye kuraasta ka horta waxaan qabnaa in labada deegaan doorasho loo qaybiyo deegaan doorashada iyo muxuu ahaa maamulka waxaa iska leh dowlad goboleedka boqolkiiba toddobaatan bay leedahay awooda dowlad goboleed boqolkiiba soddon oo korjoogta iyo xaqiijinahna waxaa leh federaal marka waxaa garbaarhay lagu qaban karaa markii maamulkii jubbaland iyo amnigii jubbaland iyo wasaaradii arrimaha gudaha jubbaland markay garbaarhay joogto oo ay qabanayso shirka ayaa muxuu ahaa yaa lagu qaban karaa marka taas waxaa ka horeysa in nidaamkii gacanta lagu soo celiyo oo sharciyadii loo hogaansamo oo muxuu ahaa maamulkii jubbaland oo heer gobol iyo heer degmo lahaa uu la wareega talada wasaaradda arrimaha gudaha ee halkaas amnigii uu tago muxuu ahaa jubbaland uu tago xaqiijin karo markaasaa lagu qaban karaa waxa hadda laysu qabanqaabinaya waxyaabaha looga hadlayo waxa weeye waa wax muxuu ahaa kooxaysi ah oo aan waafaqsanayn nidaamkana ma waafaqsano eegaan doorashadana ma waafaqsano marka jubbaland waxay xaq u leedahay markaas meeshay ku qaban karta inay ku qaban ay xaq u leedahay qorshaha ma kugu jiraa inaad gaartid degmooyinka kale gobolka gedo maadaama hadda iminka aad ku sugta ceelwaq xubnihii kula socdayna la sheegayo inay u gudbeen dhinaca baanyooley wararkaas ay soo baxayaan adigu markaa qorshaha ma kugu jiraa inaad degmooyin kale gobolkaa waxay igu jira in meelo halo haa way igu jirtaa walaal way igu jirtaa ceelwaq iyo deegaanada kale intaba inaan maamulada ka dhisan markaas see waragtaa mowqifkaaga aragtidaadu waa maxay maya wax maamul layidhahda kama dhisno anigu maamul maamulada meeshaas waxaa hadda ka jiro maamulo sharciyad haysta ma ah mana ka jira hadda waxba maamulkii ka jira waa midka laga hortaagan yahay oo ma soo geli karaan laleeyahay gobolka wey oo sharci darada lagu inqilaabay oo muxuu ahaa lagu qabsaday jeegalowga oo saraakiishii federaalka iyo kuba nabad sugid ah looga dhigay muxuu ahaa maamul oo qori laleeyahay muxuu ahaa waxaan hadda su-aal iyo qaar ka mida waxay kula yihiin yaa ku magacaabay markaad tirahdeen waxaan ku magacaabanahay xoog ama qori baan ku magacaabanahay shabeel iyo gorgor baan yaan ku magacaabana guddoomiye ku ahay kuleeyihi adaguna xogagaa baa taha wariye muxuu ahaa dalka joogay oo weliba gobolku dhasha marka maamul sharciga kama jira halka ma filaysaa inay doorashada dhacdo gobolka iyadoo xaaladan ay taagan tahay ma u malaynaysaa doorasho inay ka dhacdo xubnaha kuraasta baarlamaanka magaalada garbaari ee xarunta gobolka gedoo kale
wallaahi xaqiiqdii waxa weeye haddii aynan xal la helin ma filayo gobol marka ma dhacayso dardeeda waxaan filahayaa anigu saas lama saasay noqon maray laakiin haddaanan soo noqon oo gobolkan wuxuu ka tirsan yahay jubbaland buu ka mid yahay waxa uu la mid yahay hirshabeelle galmudug uu la mid yahay muxuu ahaa gobol hadda ka mid goboladaas si gaara ay dowladda federaalka u maamusho haddaanan arrintaas dhex bixin oo aan loo dayn stateka hadee waxaa imaan karaa waxaa weeye oo aan ka digaynaa waxay tahay haddii qof hadduu ku yidhahdo gurigaaga ma soo geli karti hadduu ku yidhaahdo waxaad qaadanaysaa marka hore waxaad leedahay sabab sababtayna kusoo geli karno sababtee waay hadduu gancan waayo oo uu ku yidhahdo xisaan muxuu ahaa taaga haystaayo ma soo geli karti